haddii aan xeer hoosaadkii iyo dastuurkii annagaa ka saarnay haddii aanan miisaanayda la ansixinin waxaa ku qoreen haddii aanan miisaanayda la aqrinin baarlamaanka waa la kala diri karaa laakiin waa ka saarnay taasaa sabab u ah ina xoogaa dib u dhac mar walba markii noola keeno miisaanaydu ay sabab u noqoto marka waa kala dirka waxaa ka weyn waajibaadka aan u dhaarannay ayay ka mid tahay inaan ansixinno waxaan rabaa guddiga maaliyadda iyo wasaaraddaba hal su-aal oo ay kasami yihiin inaan weydiiyo qofka fursad u helna uu iga jawaabo baarlamaanka soomaaliyeed waajibaad ayaa saaran oo ah deegaan doorashada deegaan doorashadu waxay ka mid tahay waajibaadka aan u dhaaran xildhibaanku in xilliga fasaxa baarlamaanka markuu galo ee kalfadhiga uu xirmo uu deegaan doorashadiisa tago waxyaaba kuwaa xeer hoosaadkana way noogu qoran tahay ma aha fasax in layska aadayo xeer hoosaadka waxaa noogu qoran in deegaan doorashadiisa dib ugu noqonayo maxaa daqligan dalka loogu talagalay in xildhibaanadaas hawshooda ay u fududaato loogu qori waayo madax ka mid ah madaxyada su-aashaas waxaan rabaa guddigii baarlamaanka nagala midkaa ee maaliyaddan u egmanay iyo wasaaraddaba inaan weydiiyo ay iiga jawaabaan xaqiiqatan macaawasiir dalkan wuxuu u baahan yahay deganaansho siyaasadeed daqliga iyo miisaaniyadda iyo waxoo dhanba haddii ay keenayso xasilooni darro siyaasadeed dhibaatadeeda ay leedahay wasiir ku-xigeen xildhibaan ah ayaa toddoba kun iyo laba boqol qaatay mushaarkiis waan ognahay toddoba kun iyo laba boqol ay qaataan waa wasiir ku-xigeen oo wasaaradeed wasiirkana waa kasii badan yahay raanka hoostia u dheer wax walbaa u dheer waa hagaage saaka halkaanaan idin soo fadhiisanay nin wasiir ku-xigeen oo toddoba kun oo doolar akoonkiisa bisha ay ugu soo dhacayso iyo xildhibaan deegaan doorashadiis wuxuu ku tagi waayo deganaansho siyaasadeeda laga helaa maxay tahay nin walba wasiirow raadiyo ayaa baarlamaankii oo dhan aan runta ka hadalno dalka kan waxa dan uga ah waa inaan ka shaqaynaa sababta lixdan iyo xoogaa ay wasiir u yihiin xildhibaano ah waxaa ay raadinayaan waa daqli iyo mushaar kororsi adeerow marka waxaa la rabaa xildhibaanada in loo fududeeyo deegaan doorashadooda inay tigi karaan xilliyada kalfadhiga afarta ee bil walba muxuu ahay kalfadhiga muxuu ahay baarlamaanka markuu xermaayaba waa inuu haystaa akoonkiisa ugu jirtaa deegaan doorashadiisa qarasha u ku tago haddii ayna taas imaan xasilooni siyaasadeed lama helayo macawasiir mar walba waxaan ansixinnaa mashaariic la fulinayo xaggee laga fuliyaa masaariicdan hal marna nooma ma ana sheegin ma ana noo sheegin meel hebel ayaa ceel laga qoday meel hebel ayaa isbitaal laga furay ilaa miisaaniyadda aan soo akrina kaligaa ma aha xataa kuwa dawladdii muxuu ahay baarlamaankii sagaalaad ma aan arag mashaariic waa ansixina laakiin meel laga laga fuliyey ma aan arag taas macnaheed waxaa waaye meesha oo xoogaa dhaqdhaqaaqa dhuuqdhuuqa faradhuuqa laga hela waay meelaha lagu qarsado waay lacagta mashaariic aan fulinaynaa kadibna waxaa waaye inaanan la gelinayn mashaariicdaas waxaan rabnaa oo miisaaniyadda ku jirta inay kalleer ahaataa meesha laga fuliya aad sheegtid miisaaniddaa miisaanidda kugu xigtaan dow ilaahay subxaana watacaala ayna gaarsiiyo waxaa kale oo xildhibaanada aan la qaybsanayaa dowladdeenna maanta waxay jeersanaysaa febraaya sideedeeda laba sano baarlamaankana waaba waa laba jersaday laba sano hal qof oo shaqaale ah lama qorin bajad looma haayo qaranka u ceeb ku yahay amniga u ceeb ku yahay waxaa la rabaa dalka kan wasiirow siiba adiga markii wasiirka noqotay daynaan la cafinayo aad nagu dhibtay dayntaan la cafinayo goorta la cafinayo oo dadka soomaaliyeed shaqaale ay helayiin inaad maalin oon aan miisaanad la joogin aad noo sheegtid oo sharaxaad naga siisay aadaan oo jeclaan lahayd
waa kaa dhammaatay waa raalli ahaanaysa xildhibaan ka xiga